Wasaaradda Qorsheynta iyo Maalgashiga iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ka furtay mashruuc lagu horumarinayo beeraleyda iyo xoolo dhaqatada. Mashruucan ayaa waxaa maalgelinaysa dowladda Norway iyadoo ay fulinayso hay'adda NRC waxaana ka qayb galay furitaanka mashruucan agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ah ee Jubbaland ayaale xuseen maxamed mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradaha beeraha iyo waraabka iyo xanaanada xoolaha Jubbaland. Agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubbaland maxamed xuseen maxamed iyo agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha Jubbaland maxamed ugaas khaliif ayaa sheegay in mashruucan uu ahmiyad gaar ah u leeyahay dadka beeraleyda iyo xoolo dhaqatada.
waxaan rabaa inaan xuso inay sharaf noo tahay kuna faraxsanahay inaan kasoo qayb gala mashruucan daahfurkiisa oo sare looga qaadayo beeraleyda dhanka isbeddelka cimilada iyo wax soo saarka iyo nafaqada iyo sugnaanta cuntadaba waxa weeye waa barnaamij ahmiyad gooni ah noo leh dowladda soomaaliya iyo gaar ahaan dowladda jubbalandna iyo dadkaba waxaan filayaa inuu noqon doono barnaamij waxtar leh kaabana dhaqaalahooda iyo noloshooda oo dhammaystiri doono marka waxaan ka rabnaa n r c saaxiibadeena oon ugu mahad celinaynaa iyo dowladda norway dadaalka ay sameynayaan iyo garab istaagaba barnaamijyo fara badan oo emergencyga iyo wax la xiriira iyo waan baa laga shaqeeya marka in barnaamij adkeysiga ku saabsan iyo horumarka loo guurona way aad bay muhiim u tahay dhibaatooyinka la xiriira fatahadaha iyo abaarta iyo iyo cuduradaba oo ama beeraha galaana ama xoolaha galaana soo noqnoqda ayaa saameeyay dadka marka in mashruucyo noocaa loogu faa'iideeyo waxay noqonaysaa waxtar weyn
inaan furno muxuu ahaayey mashruucan n r c ay daadihinayso runtii muhiim noogu ah khaasatan xoololeyda iyo beerahaba iyo beeraleydaba muxuu ahay aad iyo aad baan usoo dhaweyneynaa waxaan waxaan rajeynayaa laga bilaabo maanta inaynu heli doono runtii climate changekan hadda wuxuu sameynayo waxaa dhacday abaara isdaba joog ah iyo daadiya mxuu fara badan iyo cudurro aan la garanaynin oo hadda soo baxay weliba xoolaha muxuu ahaay aada noogu dhibay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga ee iskaashiga caalamiga ee jubbaland ayaale xuseen maxamed ayaa ka warbixiyey mashruuca lagu horumarinayo beeraleyda iyo xoolo dhaqatada mashruucan oo ay bixiyeen dowladda norway iyadoo soo marsiinaya hay-adda n r c waxaa ay xoogga saareysaa uu ka shaqeynayaa horumarinta beeraleyda horumarinta iskaashatooyinka beeraleyda horumarinta daaqa iyo biyaha iyo in loo sameeyo waterbointiyo iyo meelo daaqyo ah loo sameeyo xoolaha ku nool deegaanada jubbaland mashruucan jubbaland oo dhan ma wada gaarsiisna wuxuu si gaara xooga u saari doonaa deegaanada ku hareereysan magaalada kismaayo iyo degmada luuq ee gobolka gado labadaa gobol ayuu ka shaqeyn doonaa waxaana kala shaqeyn doona hay-adda n r c wasaaradaha beeraha iyo waraabka jubbaland iyo wasaaradda xanaanada xoolaha iyo dhirta daaqa jubbaland waxaana sharaf ii ah maanta in ay labadii agaasimo guud ee labada wasaaradoodna ay kulankan xaadir yihiin wixii halkaa ka dambeeyana wasaaradda qorsheyntu ay ku lahaan doonto un keliya dabagal dambe iyo korjeegteyn dambe markuu mashruuca dhammaanayo si aan sidaan furitaankiisaba goobjoog uga ahayn in wasaaradahan oga dambeyno shaqooyinka wixii intaa ka dambeeya oo iyaga la wareegaan kalana shaqeeyaan hay-adda n r c in la helo dadkii saxda u ahaa mashruucan inuu gaaray in kalena ay ka shaqeeyaan because communitiga ama bulshada kala duwan ee maanta beeraleyda ama xoololeyda ee soomaaliyeed ee dhibaatooyinka climate-ka ah marna fatahaadaha ka cabsanaya marna abaaraha ka cabsanaya waxa cidda ay cidda mas-uulka ka ah oo la rabo inay siyaasadooda iyo hagaajintooda ka shaqeyso waa wasaaradaha xanaanada xoolaha iyo beeraha iyo wasaaradda beeraha marka waxaan rabnaa inay iyaguna mas-uuliyaddaas si si gaara hoos usii daadejin u sameeyaan oo ay sii gaarsiiyaan ee, degmooyinka dadka wakiilka oga ah ee, ugu dambeyn communitiga iyo bulshadii ee, ilaa qofka beeraleyda ama xoololeyda uu uu u dareemo in ee, dowladda jubbaland iyo wasaaradaheedii iyo hay-adaha kaabiga intaba ay ka warqabaan Ee, sidoo kalena laga caawinayo in ee, waxyaabaha ay keenaan climateka ee, in in xal loo helo mashruuca lagu horumarinayo dadka beeraleyda iyo kuwa xoolo dhaqatada ah ayaa la qorsheeyey in laga fuliyo deegaanada hoos yimaada degmada kismaayo ee gobolka jubbada hoose iyo degmada luuq ee gobolka gado